hooyada uurka leh ayaa looga baahan yahay daryeelidda iyo la socoshada xaaladeeda caafimaad iyo sidoo kale in ay ku xirnaato xarumaha caafimaad ee lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka qaar ka mid ah dhakhaatiirta degmada doobley oo aan wax ka weydiiyey daryeelka ay hooyada u baahan tahay xilliga uurka ayaa sharaxaad dheer ka bixiyey dhibaatooyinka caafimaad ee soo wajaha hooyada xilliga uurka iyo waxyaabaha hooyada looga baahan yahay si ay ula socoto xaaladeeda caafimaad hooyada uurka ah waxaa loogu baahan yahay intay weysadee cunugaas inay micnaha ayada ay hesho waxyaalaha fara badan oo muhiim ah sida nafaqooyinka jananka vitaminka cunugiina sifo ugu noolaado waayo waa qof qof ku nool waxa iyada hadday cunto oo wanaagsan asagana cunugii gudaha ku jiro cunug kubacsan ayuu noqoni qudaarta ay ku dadasho biyaha sharaabka cabitaanka waxyaalaha noocaas cunugii wuu kubcinaya wuu wanaagsanaanaya caafimaadkiisana wuu dhelitirnaanaya ayana sidoo kale dhiigeeda iyo micnaha waxay noqonaysaa qof hadhow aan dhiig aan u baahnaanayn tan kale waxaa dheeri u ah maamada uurka leh inay ku dadaasho bilaheedii markay saddex iyo afarba ay gaaraan inay tallaal ay qaadato oo isbitaalada meelaha lagusku tallaalo ay tagto cirbadaha tallaalka ay soo qaadato daryeelka hooyada la siinayo intay uurka leedahay ilaa ilmuhu uu dhalalayo marka daryeelka la siinayo waxaa weeyaan in ilmihii lasoo saaro isagoo caafimaad qaba hooyadii caafimaad qabaana ay maxaahayde ilmihii dhasho hooyo walo dhalaysa oo uur leh afar goor baa loogu talagalay inay tagto dhakhtarka intaa kabacdi saaad sheegtay hooyadu waa mid aada u muhiima sababta muhiimka u yahay waxaa weeyaan de hooyadoo qudhamaha waxa la daryeelayaay waxaa weeyaan iyo ilmihii marka waa laba qof waxa laba nafood ayaa la daryeelayaa saa darteed aada iyo aad buu muhiim u yahay daryeelka hooyadu hooyadu waxa weeyaan dee waa warshaddii wax soo saaraysay ee aan ku tarmaynay saa darteed haddaynan hooyo hooyada caafimaadkeeda aynan kor u qaadin oan waxyaabahay u baahantahay intay uurka leedahay iyo uurka ka horba iyo kadibba aan la maxay ahayd la mantegarayn oo aan laga shaqaynin waxay noqonaysaa inay
waxaa jira in hooyooyinku marka ay uurka leeyihiin ay la soo daristo waxyaabo badan oo aysan qabin uurka ka hor kuwaasi oo u badan caafimaad darro la soo gudboonaata hooyada uurka leh